amar ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir ayaa loogu yeeray hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale inuu hor yimaado maxkamadda maalinta berita saacaddu markay taha tobanka barqanimo amarkan uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamuud dabaan ayaa loogu yeeray hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale iyadoo warqadda soo baxda eeda loogu jeediya hantidhowraha guud ujeedada warqadda ayaa lagu sheegay inay tahay amar u yeeritaan maxkamada si waafaqsan qodobka afartan iyo sideedaad sidoo kale warqadda ayaa la sheegay inay daba joogto kadib codsi ka yimid xafiiska khayriilaha guud ee qaranka nuqurkiisuna ahaa in axmed ciise guutaale hantidhowraha guud ee qaranka uu ku xadgudbay madax banaanida garsoorka ee ujeedadiisu tahay ama uu baneeyey qodobka dastuuriga ee boqol iyo lix ee dastuurka kumeelgaarkaee soomaaliya warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir ayaa eedo loogu jeediyey hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale oo maxkamadda u yeertay in maalinta berita hor yimaado maxkamadda gobolka banaadir eedaha loo jeediyey hantidhowraha guud ee qaranka waxaa ka mid ah inuu suristaag ku sameeyey amaro ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir taasi oo la sheegay inuusan sax ahayn in ursaag lagu sameeyo awaamirta maxkamadaha ka soo baxa islamarkaana wax ka bedeleysa ku samayn karin hay-adaha kale ee dowladda soomaaliya warqadan uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamuud saalax dabaan ayaa ahayd mid ku socota si toosa hantidhowraha guud ee qaranka v o ed waxay la xiriirtay xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka waxayna sheegeen mar dhow inay ka hadli doonaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho